asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu akhyaarta qiimaha leh hawada nagala xidhiidhay meel kastoo aadan iyo dibadda naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada wararka caalamiga somali diaspora news dot com kuna soo dhawaada warwaxii dal iyo dibadda aan idinka haynay oo habeenkan caawa mar kale idinka imanaya stuudiyaha ay shabakadu ku leedahay magaalada hargeysa ee somalilan warkana waxaa idiin soo jeedinayaano maxamed xasan daacada qodobadan caawa idinkugu haynana waxaa ka mid a shil naxdinleh oo laba qof ku geeriyoodeen shan kalena ku dhaawacmeen oo ka dhacay duleedka magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga jamhuuriyadda somalilan oo maanta hortagtay guddiga deegaanka iyo khayraadka ee golaha wakiilada somalilan qarax gaadhi loo adeegsaday oo maanta ka dhacay gudaha isbitaalka kaysanaya ee duleedka magaalada muqdisho iyo khasaaraha ka dhashay safaaradda maraykanka oo soomaalida booqanaysa etoobiya digniin u jeedisay akhyaarta qiimaha le hawada nagala xidhiidha intaas waa qaar ka tirsan war wixii dal iyo dibadda aan idinka haynay aawo oo kooban haatana ku soo dhowaada isagii oo fidsan allaha u naxariistay laba qof ayaa ku geeriyooday shan kalena waa ay ku dhaawacmeen shil baabuur oo maanta ka dhacay duleedka magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer sida ay shabakada wararka ee qurbajog dotcom khadka telefoonka ugu xaqiijiyey agaasimaha isbitaalka burco waxaa shilkan baabuur ku naf waayay laba marxuun oo la kala odhan jiray allaha u naxariistay xuseen ayri gaabo iyo yuusuf maxamed diiriye waxaa kale oo shilkan ku dhaawacmay sidiiq xisi cismaan sulaymaan jaamac xayd khataro axmed abokor axmed aw ciise madar iyo cabdiraxmaan muuse marxuunka shilkan ku naf waayey iyo kuwa kale ee ku dhaawacmay ayaa ka qayb qaadanayay soo dhaweyn loo sameynayay gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi coro oo safar shaqo saaka ku tegay magaalada burco dibanayaashii shilka ku dhaawacmay ayaa xaaladooda caafimaad lagula tacaalaya cisbitaalka guud ee magaalada burco waxaa maanta allaha u naxariistay ku geeriyooday soo dhowayntii aynu maanta halka ka wada haynay laba marxuum oo walaalahayna marka waxaan jecelahay inaynu faatixada u marro labadaa marxuum ee inaga geeriyooday in ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo haddii laakano aynu faatixada u akrino marxuum kayse iyo marxuum elbel iyo dhammaantii ku dhaawacantay waxaan leeyahay iyagana ilaahay u naxariistay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga jamhuuriyadda somalilan ayaa maanta hortagtay guddiga arrimaha deegaanka iyo khayraadka dabiiciga ee golaha wakiilada somalilan wasiirka oo kulanka kadib la hadashay warbaahinta ayaa ka warbixisay ujeedada kulanka maanta waxaana ay wasiirku sheegtay inay maanta halkan u timid ballan ay wada lahaayeen guddiga oo xidhiir dhowi ka dhexeeyo sida ay sheegtay wasiiraddu iyadoo intaas ku dartay inay jiraan shuruuc ay wasaaraddeedu leedahay oo guddigana ay gacanta ku hayaan waxaana ay si weyn u ammaanto xidhiirka wada shaqayneed ee ka dhexeeya labada dhinac oo ay ku sifaysay mid wax ku ool ah dhinaca kalena waxa ay wasiiraddu ka warantay xidhiirka ka dhexeeya hay-adaha kale ee ku fogan arrimaha deegaanka iyo wasaaraddeeda waxaana ay ku tilmaantay inay ka midaysan yihiin daryeelka iyo waxuqabashada deegaanka iyo ka hortaga wax kasta oo waxyeelo ku keenaya deegaanka iyo fayoqabkiisa guddidan waanu ballansanayn saakaanu ballansanayn inaannu kolleyba isweydiinno ra'yiyana isdhaafsanno kolley xeer baa dee baarlamanka ku jira xeerkaa baarlamanka iminka la keenay ee iyaga gacantooda ku jira bal inaannu kolley wax iska weydiinno oo maaragtay aanu dib u wada eegno runtiina gacmo furan bay igu soo dhoweeyeen guddigoodna waa dee dad wada environmentalista ama maaragtay deegaanka danaynaya biidni illaahna waanu ballansannahay dee wada shaqayn ballaaranna waa naga dhexaysaa maadaama ay guddidii khayraadka ay yihiin ee dalka somalilan guddidaasi oo dee guddi baarlamana aad iyo aadna ragga ku jira maanta waa rag soo wada jeeda oo markaad u fiirsato waa wada rag khibrad fara badanna deegaanka u leh marka ilaahay dee waxaan ka rajaynayaa xeerar saddex xeer bay isdaba socdeen saddexda xeerba inay sidii ugu wanaagsanaa ay ku dhammaadaan biidni illaah faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa qarax saaka ka dhacay ee gudaha cisbitaalka kaysanaya ee duleedka magaalada muqdisho kaa oo dheliyey khasaare iskugu jira dhaawac iyo dhimasho soo gaaray dad rayid ah qarax ayaa la sheegay inuu ahaa mid gaadhi loogu xidhay mid ka mid a dhakhaatiirta cisbitaalka kaysanay oo lagu magacaabo doctor cabdiqaadir xooga waxa uuna qaraxu dhacay xilli uu gaadhigu doonayey in uu ka soo baxo cisbitaalka kaysanay ee duleedka magaalada muqdisho inta la xaqiijiyay hal qof oo la socday dhakhtar kana mid ahaa howlwadeenada jaamacadda s i u ayaa ku dhintay qaraxaasi waxaa kale oo ku dhaawacmay qaraxaasi dad ku sugnaa gudaha cisbitaalka kuwa oo u badnaa dad la joogay dad bukaanjiif ahaa oo ku jira cisbitaalka keysanay ee duleedka waqooyi ee magaalada muqdisho ku yaala ma jiro ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa ka dhacay cisbitaalka keysanay qaraxyada gaadiidka la yskugu xidha ayaa noqday muddooyinkii u dambeeyey kuwo ku soo badanaya gudaha magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya oo ay la degeen dagaallo iyo qaraxyo aan dhammaad lahayn hase ahaatee waa markii ugu horreysay ee qarax lala beegsado goob caafimaad inta la xasuusan yahay ugu dambayntiina war ka soo baxay safaarada maraykanka ee ku taala magaalada adis ababa ee xarunta dalka etoobiya ayaa waxaa lagu sheegay in soomaalida u socdaalaysa dalkaasi ama ku nool ay feejignaadaan soomaalida haysataa dhalashada maraykanka iyo kuwa kaleba waxaa lagu wargelinayaa ayaa lagu yidhi war qoraala oo laga soo saaray safaarada maraykanka ee magaalada adis ababa iyo wixii ka dambeeyey weerarkii dhucisoobay ee etoobiya lagu qaaday sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobanka in soomaalida lala beegsado xadhigyo iyo xanimaadyo dhaadheer safaaraddu waxay soomaalida uga digaysaa ayaa lagu yidhi xadhigyo dhaadheer iyada oo aan cidla loo aaba yeelayn lana horgeynayn wax maxkamad ah soomaalida maraykanka ayaa lagu wargelinayaa in xuquuqdooda asaasiga ah ee muwaadinimo islamarkaana lagu dhiirigelinayaa in ay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka iska diiwaangeliyaan hadday doonayaan inay booqdaan magaalada adis ababa iyo guud ahaanba dalka etoobiya soomaalida waxaa loo soo jeedinaya ayaa layidhi in arrinka ay la socdaan haddii ay booqanayaan etoobiya oo ay ka maarmi waayaan ayna xidhiir la soo sameeyaan safaarada maraykanka ee ku taala magaalada adis ababa ee dalka etoobiya akhyaarta qiimahale ah wadangara xidhiidha ay guud ahaan intaas waxaan kusoo ila xidhaynaa war wixii iyo dibadda aan idinka haynay oo habeenkan caawa mar kale idinka imanaya magaalada hargeysa ee somalilan warkan waxaa idiin soo jeedinaya anoo maxamed xasan daacada warkan warka xiga intaynu iskugu imanayno waxaan idin leeyahay
dusha dusha dusha hadalka taga tuuru iyagaadani Uba, Uba.